maamulka degmadayeed ee gobolka bakooliya weyba isu ku hadalay saameynta degmadayeed ku weeldhatay abaartay ka dhowtay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waa ko cabdiqaadir maxamed nuur waracda u faahfaahinta warkan inghaya litiibil oo dhahdhaafay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya weliba iyo kumid ahayna deegaanada sida weyn ay un saameeyeen abaaro ku dhoweyn dalka soomaaliya sanadihii lahdhaafay abaartasi oo sababtay intay kumanaan kun oo qoysas soomaaliyeed iyo ku bogtaalan deegaanada iyo hore iyo deegaanshu haye taasi oo ku bogtaaliday roob la-aan gaajo haraad taasi oo sababtay intii xoolasha ku waayaan abaaro ku dhiyan gudaha dalka soomaaliya maamulka degmada yeed ee gobolka bakooliya sheegaa inta xaaladda nololeed ee degmada yeed iyo totoo-eed liidata islamar ahaantana abaarta ka jarta degmadaasi sii lama jibaaranti muddo sanad iyo in ku badana wal roob ee kun ubana guddoomiyaha degmada yeed cabdi thaabit weli oo la hadalaya warbaahinta warsan iyo ku warbiyey xaaladda bani-aadinimo ee ka jarta degmada yeed ee gobolka bakool maasha allah halaha abaartu aad bay u sarreeyaan lixdii biloodna soo dhaafay waana weyd abaartaa jirtay culus waxaa jiri jiray culus oo dhimashii oo geeri badan keentay oo gobolka oo dhan ahaa annagana aan qayb ka ahayn oon baa jiray oo waana weyd abaarta iyada lagama bixin geed roob kama diin waxa weeye meelaha ay wax ka dayeenna ka mid ma ahayn wixii duuya tuugtay wixii dhintay mooyaane wixii kalena waa ka baxeen oo nawaaxigan ma joogaan wixii xoolo soo haray wax xaggaa iyo dhulay iyo baydhabo iyo kashishay aaday wax halkaa iyo afdheer iyo gobolka naga shisheeye aaday weeye haba yaraatee lama dhihi karo wax xoolaha oo reer guuraaha ayaa ku soo haray lama dhihi karo magaaladana roobkuma diin muddo laba iyo toban bilooda iyo ka badan roobka ma diin qaybta horena ma diin dugana ma diin hataa in yaba facabaala kolayka ma diin hadda waxaan dhihi karnaa way sii nabalaabantay way saddexisatay waxa weeye marka mid ugu cusub maaha meeshii ugu cuslayd bay maraysaa waana abaarta keliya oo na soo martay intaan joognayda annagu wixii qarni naga horreeyay mooyaane oo hadda yeed iyo nawaaxigeeda laba sano oo isku xigoo roob ka diin waa midda keliya annagu aas leenahay ko weye hadda laba maar dhinihii kale soo hadalsha sii wada guddoomiyaha degmada yeed cabdi thaabit weli iyo eedeen kulul usan jeediyey guddiga gurmadka abaaraha koonfur galbeed soomaaliya kaasi uusoo ka eedayay in iyo gurgal waayeen xaaladda nololeed ee ka jirta degmada yeed ee gobolka bokool oona sheegay inta tiro lama jeer eh hadeersiin guddiga gurmadka abaaraha koonfur galbeed soomaaliya min laba kun oo dollar taasi oon ku filnayna nolola dadka ku nool degmada yeed ee gobolka bokool
ka caban jirnay koonfur galbeed waxaa weeye guddigeeda abaaraha waan la xidhiidnaa telefoonyada waan haynaa magacyada waan haynaa waan wada kulonay ceel bataan ku wada kulonay laba jeer saddex jeer wax deeqa oo naga soo gaadhayna ma jiro hadday guddiga abaaraha yihiin oo lacagaha yihiinna laba jeer baa min laba kun oo dollar naga soo gaadhay laba kun oo dollar oo degmo la siiyey abaar ku dhufatayna waad garan kartaa laba qoysma wuxuu waa laba kun oo dollar oo degmoodna degmo loo geynayo wixii naga soo gaadhay koonfur galbeed intaas ahayd teleefonadoodii iyo magacyadoodii iyo wax walbana waan haynaa cabashada anagana way ku badnayd iyadoo xidhiidha iyo iyadoo le ku wada fahansanayba inay geed imaadaan oo baahida geed ka jirta arkaan oo shacabka ay la shiraanna ceelka dantaan ugu talinay ugu tagnay baan yaan arrintaa kula talinay inaan soo kaxayno oo sagaashan kaa kilomitr ay soo maraan dhulka waa nabadgeliye oo shacabka noloshiisa ay arkaan oo dhibka ayla qaybsadaan waan u sheegnay mana suurooyin mar labaad iyo mar saddexaadna waan u sheegnay haddana waxa weeye dacwashada anada bay maqlahayaan wayna dhegaysanayaan haddee hadday kasoo jawaabaan baaqaasna waa dadkoodu wey hadday kasoo jawaabin kuwa horey aan ugu baranay hagaagdaamadii iyo iskendatirka ay ugu wadaan hay-adaha samafalka ka howlgalo gudaha dalka soomaaliya weliba iyo deeriyayna xaaladda nololeed ee ka jirta gudaha dalka soomaaliya taasi iyo marwalba ka obsan qabana rooblaanta ka jirta inay xaaladda sii cakiranta magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay weli maalin walba hadeeray qoysas hor leh oo iyo ku bogtaaleen deegaanada iyo kumid yihiin gobolka baay iyo bokool hanase iyo ku niijabeen iyo waana ku quursadeen rooblaanta ka jirta intiyo nolol taasi kuduwan hanraadsidan magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay